إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله ثم اما بعد ايها المسلمون عباد الله allah subxaanaه watacaala ina abuuray sifaadkiisa waxaa ka mid ah صifaة اlkhalqi wاlاkhtiyaar wالtafdiil ykhlq ma yashaء wykhtاr wuxuu doonuu ilaahay abuuraa siduu doonana wuu u ekaysiiyaa makhluuqa uu abuuro wuxuu doonana ilaahay subxaana wa tacaala uu doortaa oo kuwa kaluu ka doortaa ilaahay uu ka fadilaa ilaahay baa ambiyada kala fadilay tilka arusulu fadalnaa bacdahum calaa bacd waa rusushii ilaahay wuxuu uhi waanu kala fadilo waanu kala sarraysiinay fajacala afdalahum muxameda calayhi salaatu wasalaam wuxuu ilaahay ka dhigay rususha ka u fadliga badan nebigii u dambeeyey oo ah nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa kala fadilay ummadaha fajacala khayra ummatin ummata muxamedi calayhi salaatu wasalaam kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruuf wa tanhawna can lmunkar ummadaha ummadda u khayr badan weeye wa kitaabuhaa afdalu kitaab wa khayru kitaab wa akmalu kitaabin wa ashmaluhu lijamiici lumuur kitaabka ilaahay ummadda nebi maxameduu ku sharfay alqur'aanu alkariim aladii huwa kalaamu rabbi alcaalamiin kutubtii ilaahay soo dejiyey waa kitaabkii u dambeeyey uguna sharafta badan uguna dhammayska tiran ee wax seege oo uu ka tegay haba yaraatee aanay jirin wax allaale wixii wanaag kutubtii hore lagu xusay baa ku xusan wax fara badanna waa dheer yahay ayuha almuslimuuna cibaad allah nebigaa ilaahay sidaasi uu fadilay iyo ummaddiisa ilaahay uu tilmaamay inay tahay ummadda ummadaha ugu khayrka badan ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ka dhigay ummatan mustaqilatan matbuuca laa ummata mustacmara taabica ligayriha wuxuu ilaahay ka dhigay ummad madax bannaan oo ummadaha hogaamiso hormood u ah kama yeelin ilaahay ummad ummadaha kala daba socota oo sifadeedu ay tahay altaqliidu watabaciya kudayasho indhala iyo raacitaan aan loo miidaandayin ilaahay baa subxaanahu wa tacaala ummata muxamed amar ku siiye inay raacaan shareecada ilaahay uu dooray walikullin jacalnaa minkum shircatan wa minhaaja ummad kasta ilaahay wuxuu u yeelay shariico iyo waddo ay maraan oo noloshooda oo dhan ay ku saleeyaan arrimahoodao dhanna ay u celiyaan ummadda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu ku gaar yeelay shareecadaa u dambeysay sharaa'icda ee dhammayska tirana ilaahay uu yihi alyowma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum lislaama diina waxaanu ilaahay subxaanahu wa tacaala faray sida ay sharaftoodu ku jirto ah shareecada inay raacaan ummadaha kale diimaha ay haystaan iyo qawaaniinta iyo xeerarka ay leeyihiin iyo qaababka ay u nool yihiin ummadaha kale qaabka ay isu maamulaan caadaadkooda iyo dhaqamadooda inaanay raacin buu ilaahay faray uma jacalnaaka calaa shariicati min almr fatabichaa wlaa tttabic ahwaaa aladiina laa yaclamuun ilahay wuxu uhi isagoo la hadlaya nebi muxamed iyo qof kasta oo muslim oo hogaamiye ah ama ummadda la hogaamiye muslimiinta ka mida waxaanu ku siinay shariica min amri illaahi subxaanahu wa tacaala ilaahay amarkiisa ka mid ah iyada raac walaa tattabic ahwaaa aladiina laa yaclamuun kuwa aan waxba garanahayn kulu man khaalafa hadihi shariica fahuwa min aladiina laa yaclamuun mid kasta oo shareecada khilaafa waxa uu ka mid yahay kuwa aan waxba garanahayn ee juhaasha ah ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay kuwa hawadooda afkaartooda qawaaniintooda dhaqamadooda xeerarkooda caadaadkooda ha raaci haddaad raacdo waxaad ka lumaysaa wadada saxda ah ee ilaahay subxaana wa tacaala uu ku asteeyey ayuha almuslimuuna cibaad allah nabiyuna moxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mida dalaa'ila nubuwatihi waxyaabaha tusinaya calaamadu ah nebinimadiisa inuu sii sheegay nebi moxamed ummadda ilaahay sidaa u sharfay qaybo ka midii inay darajooyinka ilaahay siiyey ay iska rifi doonaan oo halkay ka ahayn ummad ummadaha hogaamisa oo iyaga lagu daydo la daba socdo inay noqon doonaan kuwa ummadaha daba socdo meel kastoo ay galaan ka dabagala wax kastoo ay sameeyaanna ka daba sameeyo kaga dayda walow waxaasi ha noqdo wax aada u fool xun oo ilaahay subxaana wa tacaala uga ba-ay addoomaha rumeeyey nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam raacay qaala calayhi salaatu wasalaam fi ma rawaahu lbukhaariyu wa muslim min xadiidi abi saciidi radia allahu canhu latattabicunna sanana man kana qablakum xadwa lqudati bilquda xataa low dakhaluu juxra dabbin ladakhaltumuuh qaluu ya rasuula allah alyahuuda wاnnasaara qaala faman wuxuu uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa dhici doonta inaad dabagashaan aad raacdaan waddooyinkii ay mareen iyo waxyaabahay faleen ay sameeyeen ummadihii idinka hortiin kutub loo soo dejiyey ambiye iyo rasulla loo soo diray sida baalka leebka la sudaa baalka kale ku xiga uu u raaco ee u daba yaallo waxay yidhaaheen saxaabadu rasuulka ilaahayow kuwaasi ummadda nebi maxamed kuwo ka midii ay raaci doonaan waayo ma yuhuud iyo kiristaan baa oo hadda ayaan ujeedaa buuhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa iyaga laftooda wa qaala calayhi salaatu wasalaam fi ma rawaahu lbukhaariyu fi صaxiixihi laa taquumu saaca xataa yalxaqa fi'aamun min ummatii bilmushrikiin qiyaamuhu dhici maayo ilaa kooxo qabaa'il jamaacaad ummadayda ka midii ay haleelaan mushrikiinta oo dhulkooda ay u guuraan dhaqankoodana ay yeeshaan xataa haddii aanay guurin wa qaala calayhi الsalaatu wasalaam fi ma rawaahu lbukhaariyu fi صaxiixihi min xadiidi abi hurayrata radia allahu canhu laa taquumu saaca xataa taakuda ummatii ma akhada اlquruun qaluu ya rasuula allah kafarisi wاruum qaala faman الnaasu ila ula'ik wuxu uhi rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam xadiidka abu hureyre uu ka wariyey bukhaarina saxiixiisa uu ku qoray qiyaamuhu dhici maayo inta aanu qiyaamuhu dhicin horti waxyaabaha iman doona waxaa ka mid a inay ummadaydu marto wadooyinka ummadii ka horreeya ay mareen waxaa lagu uhi rasuulka ilaahay reer faris iyo reer ruum baad ujeedaa rasuulka ilaahay oo dadku waaye buu uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa labadaasun dadku faris yuhuudna waa deganaayeen majuusna waa deganaayeen labadabana maanta in badan oo muslimiinta ka mida ayaa ku dayda oo dhaqankoodii iyo caadaadkoodii yeeshay reer ruumna waa nasaarada xadiidka horeba lagu xusay ayuha lmuslimuuna cibaad allah markaynu maqallo axaadiidta nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ka sugnaatay ee ku qoran fii asaxi kutubin bacda alqur'aan kutubta ugu saxiixsan qur-aanka kariimka marka laga yimaado waa bukhaari iyo muslim waxaynala gudboon an nutabiqaha calaa waaqici lmuslimiin inaynu u bandhigno xaalka iyo waaqica iyo nolosha muslimiintu maanta sida ay tahay waxaynu ogsoonnahay dhulka islaamka badankiisa waa la isticmaarsaday waxaana in fara badanoo muslimiinta ka midii ay ku farxeen isticmaarkii inuu ka kacay si uu kaga kacayba kuwo uu ka dhargay oo uu iskaga tegay danihiisiina uu ka fushaday iyo kuwo halgan iyo iska caabin ay kala hortegeen uu xamili waayo saas uu kaga guuray aada bay arrintaa muslimiintu ugu farxeen waxaana dhacda inay xusaan munaasabaad gaar ah oo yidhaahdaan waa wakhtigii xornimada aynu hellay haddana isla markaa waxaad arkaysaa iyaga oo waddankii gumaysan jiray ee gaalada ahaa xigtaysanaya oo waddamada kale xataa gaalada inuu ka xigo dareensan sida dadkeennuba ay yidhaahdaan innaga ingiriis baa waxa weeyaan ina gumaystay ma wax lagu faanaabaa arrinta noocaasi ma wax lagu xigtaystaabaa qofku gumaystay oo lagu soo dhowaysto mise waa wax colaad iyo uur xumo loogu qaado oo loogu hayo iyo ayuha almuslimuuna cibaad allah gumaysigii wuu tegey hase haatee wuxuu noqday sida ayaxa oo kale ayaxu wuu tagaa ee lawuu reebaa gumaysiga qalfoofkiisa unbaa dhaafe baa la odhan karaa in fara badan oo ka mida dhulka islaamka laakiin wixii uu aaminsanaa iyo wixii mabda u ahaa wuxuu kaga xuub siibto oo uu kaga tegey dhul dhulka islaamka dadegan oo islaamka ku abtirsanaaya oo la diiroo la afa dadka muslimiinta ah oo dadka muslimiinta magacyadooda oo kale leh laakiin mabaadidoodu aanay ahayn mabaadiu lislaam ee mabaadidoodu ay tahay mabaadiu listicmaar mabaadidii isticmaarka waxaa arrinta noocaasi ahi ay markhaati cad u tahay hadalkaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sheegay waa hadalkii oo waaqaca iyo nolosha dadka si fiican uga dhex muuqda bal qodob qodob aynu eegno qodobada nolosha dadka muslimiinta maanta kuwa ugu muuqashada badan tusaale usoo qaado xukumka iyo hogaaminta yay kaga daydaan maanta dadka muslimiinta ah min ayna atat alqawaaniin alatii taxkumu bilaad alislaam xeerarka dhulka islaamka in badanoo ka mida lagu xukumaa xaggey ka yimaadeen miyaan ahayn xeerarkii ingiriiska xeerarkii faransiiska iyo xeerarka wadamada kale ee kufaarta ah iyagaa xukumkii lagaga dayday oo tallaabo tallaabo loo daba socdaa markaasaa weliba qawaaniin guud oo adduunyadoo dhanna ay ku maamulaanna ay samaysteen dadka maanta idhaa waxaanu baranaynaa shuruucda iyo qawaaniinta ta ay bartaane loo dhigo ee wakhtigooda iyo cumrigoodaba ay ku idleeyaan ay ku bixiyaan waa qawaaniinta duwalal kufri ay leeyihiin ama mid laga soo waaritay oo qawaaniin maxalliya noqotay ha ahaato ama ha noqoto waxa ay ku tilmaamaan alqaanuun adduwali alcaalami qaanuunka caalamka ama adduunyadao dhan ka dhexeeya lagama talagelin muslimiinta ugu yaraan markii la samaynayey waa loo sameeyey waana lagu dhaqaa waana lagu sanduleeyaa inay ku socdaan maanta way yar tahay nin madax ah oo waddan islaama ka taliyaa inuu ku dhiiran karo inuu yidhaahdo naxkumu bilaadana bisharci rabbi alcaalamiin beledkayaga waxaanu ku xukumaynaa shareecadii ilaahay subxaana wa tacala uu noo soo dejiyey yakhaafu miman yuu ka baqanayaa uu ka mildhaabaya wuxuu ka baqanayaa alisticmaar raqba iyo rahba labadaasi ayaa haya damac kaga jira maa cindahum waxaa agtooda yaallo aanu ka qancin oo aanu dhaqaale ahaan uga madax bannaanaan iyo baqo uu ka baqayu isleeyahay haddaad diinta islaamka la jaharto ama aada wax ku xukunto ama aada hor istaagto waxa ka hor imanaya kursigaa lagaa tuuri doonaa meel fogna ciidama looga dooni maayo shucuubtii islaamka afkaarta noocaasa lagaga dhex tegay dad ducaad ku ahina ay dhex joogaan ayuunbaa lagu kicinayaa dabeetana waa la qallibayaa taladiisu markaa maxay ku ururaysaa kursigaaga xejiso hadduu yahay qof wanaagsan oo niyo fiican ay ku jirto inta awooddaadu ay ta aad hagaajin karta hagaaji inta kalena awoodba uma uma lihin xaaladdu saasay iskaga socotaa dhulkii islaamka ayaa laga baqanayaa in shareecadii islaamka xuduud qisaas iyo axkaam kale oo tiro badan in la fuliyo ayaa laga baqanaya waayo iyagaa u sameeyey qawaaniin axkaam shuruuc wax la ysku xukumo taana ku socda bay yidhaahdeen ishana waa lagugu hayaa diiraddu waa ku saaran tahay ogow xagga haddaad uga leexato ama dhinaca aad uga baydho waa lagu laalaadinaya huugga ayaa lagu sudhaya meeshana waa lagaa qaadaya qawaaniinta taalla dhulka islaamka iyaga ayaa laga keenay sida hore aynu u sheegnay in badanoo ka midiina waa mukhaalifa lisharci rabbi alcaalamiin marka isticmaarkii uu tegey laakiin wixii markii horeba dadka uu ku xukumi jiray sidii ayuu uga tegoo dhulka islaamka u yaalla haddaynu soo qaadano xagga dhaqaalaha iyo iqtisaadka maanta haddii la yidhaahdo qofkaasi waa dhaqaalayahan wuxuu yaqaanaa cilmiga dhaqaalaha cilmiga la sheegayaa talo waa kee dadku markiiba ay u fahmayaan cilmiga la sheegayaa waa ribada iyo cilmiga dhaqaalaha ee kufaartu ay dejisteen sharci ilaahay aan loo eegin xataa xaalado badan aadaab iyo akhlaaq wanaagsan aan loo eegin oo meelo fara badan xataa raxmadii aanay ku jirin iyo tudaale dadka loo turaya cilmiga la sheegayaa ee jaamacadaha lagu dhiganaya ee la leeyahay waa cilmiga dhaqaalaha badankiisu iyo waxa asalka u ahay waa ribo ribadu ilaahay yihi wa axala allahu lbayca wa xarama ariba ilahay baa iibka xalaaliyey ribadana xaaraantimeeyey kaasaa cilmigii dhaqaalaha laynooga dhigay markaasaa dadkii muslimiintahaa la yidhi bunuug laga maarmi maayo banki in la sameeyo waayo bankigu bankigu cilmigu ku shaqeynaya waa maxay cilmiga dhaqaalu ku shaqeynaya waa maxay waa kaa iyagu ay samaysteen markaasaa muslimiintii ribadii la geliyey shaauu ama abow ha doonaan ama ha diidaan waa lagu sanduleeyey qofoo meel ay ka soo gashaba oo ay kaga soo laabataba ribadii ayaa la geliyey dadkii muslimiinta ah waxaa tusaale usoo qaadataa iyadana xagga waxbarashada waxbarashada kufaarta iyo isticmaarka ayuunbaa la qaatay maadooyin ayaa dadkii islaamka loo calaamadiyey ha la dhigta maadooyinka juquraafi taariikh kimistry fysics biology xisaab kuwa ha la dhigto muslimiintina waxa khalaas maadooyinka la dhiganaya waa kuwaa xataa dib u eegisi ma jirto maxaa inaga ina anfacaya ku jira maxaase aan ina anfac ahay ee aynu iska saaraa maxaa inaga maqan inagu haddaynu muslimiin nahay oo ay tahay inaynu waxbarashadeena ku daro labiyo toban sannadood dugsiga hoose ilaa dugsiga sare ha lagu sii jeeda baa la yidhi jaamacadduna waa afar sannadood waxa ku xiga master waxa la yidhaahdo dictoraabaa ku xigta waa laba sannadood waa afar kale waa labaatan sannadood oo dhowdhow buu qofkii sii jeeda walaysat cindahu xasiir waxaana laga yaabaa intaa waxbaad baranaysaabuu islahaa wamaca dalika laa yuxsin kayfa yatawada si u weysaysta garan maayo iyo siduu u dahaaro qaato waa min ajhali nnaas fii miisaani shariica miisaanka shareecada marka la saaro dadka kuwa u jaahilsan buu ka mid yahay waxaana lagu sheegayaa aqoonyahan waayo iyagaa waxaa aqoontii inoogu sheegay iyagaana qofka waxaa bartay inagu yidhi waa aqoonyahan inaguna waynu ka daba nidhi iyaga diini meesha uma taalla ay bartaan ilxaad bay isugu biyo shubteen ciddooda xataa diintii la nasakhay ee ay bedeleen ee ay leexiyeen ku cibaadaysataa maanta waa fara ku tiris ee kaniisadahooda waxa weeyaan tagtaa diin meel bay iska dhigeen waxay isugu biyo shubteen calmaaniya nolosha iyo diinta in la kala saaro oo nolosha bani aadamku ay noqoto mid ka madax bannaan wax allaalo waxaa magac diineed wata waxay doonayaan markaa caruurtoodu inta ay korayaane dad waaweyn oo ka hagaaga ay noqonayaan inay meesha iskuulka la idhaahdo ay ku hayaan oo qofkii uu kusii jeedo uun wax kaloo ay dhigtaan ma jirto dadka khubarada ah ee aqoonta leh ee muslimiinta ah ee dadka wakhtigooda iyo cumrigooda u laxa jeclaynaya waxay tilmaameen waxa muddada intaa le lagu lagu sii jeedo qofka muslimka ahi gaar ahaan idaa xafida alqur'aan hadduu qur-aanka xifdiyo inuu laba sannadood ku baran karo labaatan sannadood waxaa lagu sii jeedo inuu laba sannadood oo qura uu ku baran karo waana jiraan dad waxa weeyaan ku barta iyagoo labaatan sannadood waxa weyaan aan sii jeedin maxaa dayacmay markaa waxaa dayacmay cilmigii dhammaa ee asalka ahaa ee dadka noloshooda hagaajinayay ee waajibka ahayd qof kastoo muslim inuu barto siduu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam alabu lcilmi fariidatun calaa kulli muslim cilmiga in la dalbaa waa faral saaran qof kasta oo muslima ama cilmigu waa farducayn waa cilmi adiga si gooniya lagaaga rabo oo dadka kaleo dhami haddii ay bartaan waajibku aanu kaa dhac ahayn waa cilmiga cibaadaadka iyo arrimaha adiga sida gaarkaa kuula xidhiidha ama waa cilmi fardu kifaaye ah oo ummadda in ku filani inay barataa ay waajib tahay oo haddii intaa la waayana ummaddii baran karaysoo dhami ay noqonayaan umma aaima uma dembaabtay oo ilaahay subxaana wa tacaala amarkiisii khilaaftay walihaada baa maanta waxaa la helayaa dhalinyarta muslimiinta ee lagu bilaabay iskuullada ee jaamacaadka kusii socda ilaa haddana kusii jeeda waxaa haddii la qiimeeyo ay noqonayaan badankoodu kuwaan aqoon u lahayn diintii ay faralka ku ahayd inay bartaan waxay ka garanayaan ay iskaba yar tahay aaday u koobantahay aasaasiyaadkiiy usuusha haddii la weydiiyo aanay garanahayn dayaca noocaasi xagguu ka yimid dad aan diin lahayn oo diinba aanu jeedin wadadoodii baynu maray xagga waxbarashada iyo aqoonta dabeetana dayaca noocaasa iyo lumitaankaasi ayaa ka dhashay xukunkii maanta waxyaabaha mawduucan inaan ka hadlo igu kalifay buu qodobkaasi uu ka mid yahay waxaa maanta sankaa laynaga marmarinaya oo dhinac walba laynagaga keenay in dumarkeenna aynu ula dhaqanno sidii allaha khaaliqe abuuray uu yihi ula dhaqma si khilaafsan oo innagana danteennu ay ku jirto iyo sharafteenna iyo quruxdeennu iyaga laftooduna dantoodu ay ku jirto waa sidii dumarkoodu ay ku jabeen gaalada in guryaha laga saaro gabadhu ay noqoto gabadh shaqataga ninka garab socota ninka mas-uula wuxugu maqani aanu jirin inay noqoto gabadhu mid tartan kula jirta ninka weliba waxaa muhima inay ogaadaan muslimiintu waxay inaga inagu dhiiri gelinayaan ee inagu gubaabinayaan xataa iyagu weli may gaadhin arrintaa xuma foolxumadeeda halkay ka gaadheen meel ka sii sarraysa inay naga gaadhsiiyaan bay doonayaan in dumarka iyo ragga shaqada loo simo weli iyagu halkaa may gaadhin oo meel kasta oo shaqa ay ka jirto tiro isleegoo rag iyo dumar ay ka shaqeeyaan weli may gaadhin ragga iyo dumarka mushaharka inay isu leekaysiiyaan waraysta dadka ka yimi waxa iyaga laftoodu ay qoreenna bal dib u eega arrintaa markhaatigeeda haddaad doonaysaan weli iyagu may gaadhin in dumarka xagga xukumka marka ay noqoto kooto loo xidho oo la dhahdo baarlamaanka intaasoo dumara oo geedka go-ana oo bilaa tartan ku gala waxa weeyaan ha la sharciyeeyo ama dumar madaxweynaha ku noqdaan nidaamka kootada noocaasi ay sheegayaan hada laa yuujad xataa cindahum taasi xataa agtooda kama jirto tartan bay dumarku galaanay u fasaxaan hadday heshana way soo baxdaa haddii kalena way iska hadhaa lama yidhaahdo baarlamaanka maraykanka imise dumaraa ku jira intii dumarku saamigii dumarku ay xaqa u lahaayeen way ka yar yihiine kootaha loo xidho baarlamaanka ingiriiska ka faransiiska ka talyaaniga lama yidhaahdo laakiin innaga waxaa layna marinayaa in la yidhaahdo dumarka xukumkaa qaab kootaysan ha lagaga qaybgeliyo markay arkeen dimuquraadiyadoodii inaanay halkan ka shaqaynahayn oo dadku siyaabo kale ay wuxu dooranayaan waxaan arkayay maalmahan oo boodhar waaweyn lagu soo dhejiyey magaalada hargeysaa ducaadaynu sheegaynay baa ina dhex jooga oo intaa hadlaaya oo wax qoraaya oo laafitaad boodharhka waaweyn waddo walba inoogu dhejiyey shayguna hadduu kugu soo noqnoqdo marka dambe waad iskala qabsanaysaa ta laynala doonayaana waa taa waxaa laynagu celcelinayaa rag iyo dumarku inay siman yihiin sidaad maalin walba u akhriyaysa maalinta dambe way kaa dhaadhici doonta ama wax sahlan bay kula noqon doontaa arrinta noocaasi waxaa laynagu celcelinayaa dumarka xukumka in laga qeybgeliyo weliba saamigooda in la siiyo weliba iyaga loo badiyo meelaha qaarkood telefishinadii baa laga sii daynayaa idaacadaheennii baa laga sii daynaya markaasaa wadaad laga yaabo shareecadan waxba ka garanay ama dan aanu ka lahayn iyo dhow iyo ruux dumara iyo dhowr kale inta lasoo fadhiisiyaa la odhanayaa mawduuca noocaasa ka dooda markaasaa marka dambe arrinta waxaa lagu soo meerinayaa in la yidhaahdo waxa weeyaan dumarku halka waa ku dulman yihin oo xukumkii kamay qeybgelin halkaasaa laynala maraya ilaahayna muxuu yidhi alrijaalu qawaamuuna cala annisaa ragga ayaa dumarka u taliya iyaguna maxay leeyihiin dumarku ragga ha u taliyaan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam muxuu yidhi se bukhaari saxiixiisa ku wariyey laa yuflixu qowmun wallow amrahum imra'a liibaani maayaan qowm taladooda u dhiibtay ruux dumara shareecadeennii baa la rabaa har maalin weyn inagoo soo jeednoo soo taagtaagan in layna baalmariyo waxaa la rabaa dumarkii in guryaha laga soo saaro usradii iyo qoysku si uu u baaba'o oo ninku u dayacmo oo ubadku ay u tarbiyo seegaan waxaa la rabaa talada ummaddu inay khalkhal gasho oo liibaan la-aan ay kusoo dhacdo marka dumar gacanta loo geliyo waxaa la rabaa cadaawad iyo tartan kursiga lagu tartamayo loo kala dheeraynayo raggii iyo dumarkii islaamka ahaa in la dhex dhigo ayaa la rabaa xataa waxaa laynagala dagaalamayaa waxyaabihii dumarka aadaabta iyo xishoodka iyo dhowrsoonaanta ku caawin lahaa malaayiin mumalyana min aduulaaraat baa lagu bixiyaa sidii loola dagaalami lahaa khitaanka sidii loola dagaalami lahaa waxa boodhar ku qoran dhulkaa waa idinka arkay berigii hore fircoon iyo waxbaba lasoo hadal qaadi jire dadka lagu ogolaysiinaya marka hore oo afoodsaaradii loogu soo gabanayay bay arrintaasi ahayd laakiin maanta wejigaa caadi loo banaystay waxaa la leeyahay khitaan waxa la yidhaha maba jiraba xuquuqda insaanka ayuu ka hor imanayaabaa la leeyahy waata keentay dumarkooda dhexdooda inay xumaantu ku badato tiibaa innagana laynoo soo raraya oo waddankeenna la keenaya markaasaa weliba waxyaabaha aadka looga naxo waxaa ka mid ah marka warbaahinta laga sheegayo dumar baa la keenaya markaasaa dumarkaasi waxay ku hadlayaan waxaad is odhanayso xataa waxaa xishood daraa ruuxa dumarkii dumar inay ka dhex tidhaahdo ayay warbaahintaa cid weliba ay dhegaysanayso mararka qaarkood dadka ay u muuqato ayay gabadhi kaga hadlaysaa cawra ayaa la fadhayaa oo laga hadlayaa oo dhinac walba lagaga imanaya ujeedooyinka laga leeyahay arrin habliyo inamo ayaa inta siminaar loo qabtaa la odhanayaa shantaa hablood iyo shantaa inan halkaa intay fadhiistaan ha ka doodaan bal waxaan la idhahdo khitaanka iyo bal qaabku u dhacay iyo see loo samaynayaa iyo dhibaatooyinka uu leeyahy waxyaabaha ujeedooyinka waaweyn ee arrintaa ku jira muslimiintu aanay dareemin waxaa ka mid a qatlulxayaa xishoodka ayaa la dilaya dadka ayaa la barayaa xishood darrada iyo waqaaxada hadalka qaawan ee foosha xun ayaa dadka la baraya ayuha almuslimuuna cibaad allah xukunkii dhinac kale ayaa laga soo galay oo waxaa la yidhi waddan kastaaba waa inuu qaato mabdaa dimuqraadiyada dimuqraadiya macnaheedu waa maxay dimuqraadiya macnaheedu waxa weeye xukumka inuu shacabku iska leeyahy oo qaabku isagu doorto in loo xukumo hadduu yidhaha ilxaad ha laygu xukumo cidda isagu uu doortaana inay xukumaan dimuqraadiya macnaheedu waxa weeye diini waxba maba xukumi kartaba oo haddii la israa diin wax ku xukuma fi qaliil aw fi kaiir mabdaa in laga hor yimi bay noqonaysaa mabda'aasi ayaa muslimiintii lagu sanduleeyey xoog mar lagu marsiiyo iyo mar baqdingelin iyo cabsiin lagu marsiiyo iyo mar rajogelin iyo in la taageerayo xoolo la siinayo lagaga dhaadhiciyo intaba ilaa arrintaasi ay iska noqotay maanta arrin musallama oo aan laba ictiraadi karinba oo qofka ka hadla dadka badankoodu ay la yaabayaanba haddaa wadaadkuma wuxuu doonayaa inay ciduun meesha iska haysato haddaan tadaawul sulta aan la samayn oo aan laysu dhiibdhiibin dadku miyaanay ikhtiyaaru lahayn cidda xukumaysa inay doortaan iyo waxa lagu xukumaayo xuriya baaila baa dadka loogu baaqaya waxaa loogu baaqayaa inay ka xoroobaan ilaahay sharcigiisii waxaana aragtida noocaasa maanta xambaaray in fara badan oo ka mida da-yarta muslimiinta gaar ahaan kuwa wax qora xorriyad bay ku baaqayaan xorriyaddii ay ahayd inay ku baaqaan midaan ahayn bay ku baaqayaan xorriyadday waajibka tahay inay ku baaqaan maxay ahayd ataxarur min alisticmaar wa min mabaadi'ihi in laga xoroobo isticmaarka iyo mabaadidiisa oo dhan ba in laga xoroobo laakiin maxay ku baaqayaan altaxaruru min diin اlislaam walintiqaalu ila mabaadi اlisticmaar in laga xoroobo diintii islaamka isku xukunkeedii ku dhaqankeedii dumarku inay xijaabka ka xoroobaan oo xishoodka ay ka xoroobaan raggu inay ka xoroobaan marka koowaad madharka iyo muuqaalka islaamnimadiisa ka turjumaya garhka inay ka xoroobaan bugaag baa lagu qoraya maanta hargeyse lagu daabacayo oo lagu faafinaayo sidaan khudbado hore ku sheegayna meelaha maanta weerarku inagaga socdo waxaa ka mid a ay tahay dhallinyarteennu inay ku baraarugaan waxaa laynoo soo dhex marayaa dhaqanka iyo suugaanta kaasaa laynoo soo dhex maraya gabay buu soo qaadanaya maahmaha soomaaliyeed buu soo qaadanaya suntiisana uu dhex dhigaya buuggana ciwaan fiican oo af soomaali fasiixa oo oo aada iyo aada u qurux badan oo cad ku qoran ayaa magac looga dhigaya buug yaroo qurux badanna waa laga dhigaya qofku si yaroo fudud u qaadan karo markaasaa dhalinyartiina lagu jihaynaya loo ammaanaya bandhigyaa loo qabanaya imise ayaa kutub la alifa mashaayikhiid iyo culimadu kutub ummadda anfacda ay alifeen waddankeena laftiisa wax hadal hayo weli miyaad aragta ama le macradulkitaab ha la keeno macradka buugga ha la keeno bandhig loo qabanayo weli miyaad aragta hadday jirtana aad iyo aad ba yar tahay laakiin dhiirigelin gaara baa ku socota buwaagta noocaasa sababtay ugu socotaana waxay tahay mabaadi baa laga dhex fulinaya oo muslimiinta loo dhex marinaya waxa waajib inagu ah ayuha almuslimuuna cibaad allah an nataxarara ficla wa xaqan si dhaba inaynu u xorowno oo afkaarteenna iyo aragtiyaheennu ay noqdaan kuwa xora waxaa waajib inagu ah in nolosheennu ay noqoto nolol xora oo nolol u garbaduuban oo u xidhan isticmaarka aanay noqon xukunkeennu inuu xoroobo oo dhaqaalaheennu uu xoroobo oo dhaqankeennu uu xoroobo ma xoraysna dhaqanka dadka isticmaarkii cadowga u ahaa ee dullaystay ku dayanaya ee ilbaxnimo u arka in isaga lagu daydo wax weeyaan la daba socdo waajib waxaynagu ah waxbarashadeennu inay xorowdo waajib waxaynagu ah in arrimaheenna xukunkeenna iyo siyaasadeennu inay xoroobaan ayaa waajib inagu ah ay ka xoroobaan isticmaarka iyo mabaadidiisa ilaahay baana subxaana wa tacala weydiisanaynaa dadka muslimiinta ah arrinta noocaasa dareenkeeda inuu geliyo aqulu qawli hada wastaqfir llah liya walakum alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmutaqiin wla cudwana ila clى اظalimiin uma الsalaaة wالsalaamu clى cabd illahi warasulih mxamedi wcla alih wصaxbih wslama tasliima kaiira ama bacdu ayuha lmuslimuuna cibaad allah qof kastoo muslima oo nolosha muslimiinta iyo dhaqankooda si guud u eega maaha qof qof in loo qiimeeyo si guud u eega waxay u muuqanaysa inaynu aada baahi ugu qabno xornimo wallahi naxnu bixaajatin ilaa xuriya akara min kuli waqt xorriyad baynu u baahannahay wakti kastoo horeo ina soo maray sidaynu xorriyad ugu baahnayn si ka badan baynu maanta ugu baahannahay isticmaarka laftiisu markuu joogay ee dhulka islaamka qori caaradii uu ku haystay ee uu ku xukumayey muslimiintu sibay u madax bannaanaayeen ugu yaraan waxay ka madax bannaanaayeen xagga qalbiga iyo aragtida waxay arkayeen gaalkani inuu yahay cadowgooda odayaashii soomaaliyeede hore heshiiska markay la gelayeen waxay kula heshiiyeen iyo kuwa maanta siyaasiyiinta u ah soomaalida waxay gaalada kula heshiiyaan bal labadaasun isgarab dhig xaqiiqo cad baa kuu soo bixi doonta oo muujinaysa wakhtigaa dadku inay ka xornimo badnaayeen hadda gaalka qalfoofkiisi iyo jidhkiisii baa dhex joogay kumay dayan jirin gaalka wax liito oo ka hooseeya ayay u arki jireen sida ilahay uhi afanajcal muslimiina kalmujrimiin maa lakum kayfa taxkumuun lamay dhacsanayn oo gaalka umay arkahayn inuu yahay mid mudan in lagu daydo isaga la daba socdo laakiin maanta arrimahaasoo dhami way isbedeleen dadka qalbigii baa laga addoonsaday haddaan xadhka lagu xidhxidhahayn oo aan la iib geynahayn qalbigii baa laga addoonsaday waxaa loo tusiyey waxa fiicane quruxda badan ee mudan in la raaco lagu daydaa inuu yahay maa cinda haaulaai alkufaar waxa gaaladu ay hayaan shareecadeenni iyo diinteenni iyo dhaqankeenni wanaagsanaa ee waafaqsanaa ayaa laynoo fool xumeeyey wax kalena magacyo qurux badan ayaa laynoogu bixiyey waad arkaysaa maanta muslimiintii siday arrimaha ugu liita ugu hooseeya ay ugaga dayaneen gaalada qofka muslimka ahi gaar ahaan kuwa ku tarbiyadoobay waxaa aqoonta ay ugu sheegeen ee diinna ka madhan marka ay doonayaan tusaale fiican inay bixiyaan iyagay tusaale ku bixiyaan maraykanku sidaasuu idhaahdaa ingiriisku waxaasuu ku maamaahaa ingiriiskaba saasaa lagaga dhaqmaa waxbarashadoodu waa sida dhaqaalahooda qaabkaasay u qorsheeyeen waa arin aad iyo aada looga murugoodo oo calaamad iyo daliil u ah inuu qofkaasi u arko inay iyagu yihiin kuwa mudan in lagu daydo ee la daba socdo dhaqaalaha saasoo kale waynu sheegnay maanta muslimiintu sida ay ka yihiin muslimiinta hore way ka madax banaanaayeen ninkii odayga ahaa ee caaqilka ah ee soomaaliyeed ee shilimadii uu siin jiray ingiriiska isticmaarka ahi meel ku ururiyey ee maalintuu doonay mabda'iisa inuu ku sanduleeyo usoo qubey yidhi maxaad waxa aad igu toojargaraynaysa waa maxay waxa aad igu igu khasbaysa waa maxay ama aad doonayso inaan waxaa kugu furiyo soo caantaynadan maaha hortiisaa ugu soo seedhiye gebigoodaba qaado maantana caantaynadii baa loo kala dheeraynaya xataa nin meel ku ururinaya ma jiro oo diintii looga tanaasulaya oo dalka loo iibinaya oo ummadda gebigeedaba loo faasaxaya haddii la dhaha ummaddanba naga iibiya ummaddu maanta shaki kuma jiro xorayn bay u baahan tahay hadihi اluma taxtaaj ilى taxriir sidee loo xoreynaya haddaba kayfa nuxariruhaa waxaynu u xoreynaa sida dadka qaarkood ay yidhaahdeen kuwa madaxdee u taliya arrintaas sababo ahe iyaga ha lagu boobo taa waxaan u malaynayaa miisaan sharciba haddaan la saarin horteedba in la arkay markii sidaa la yidhi waxa ka dhashay ummaddii may xoroobin way kasii dartay markii horaaba mid hor fadhiya oo mararka qaarkood waxyaabaha qaarkoode loo soo bandhigayo si uun uga leexanaya ama si uun uga hor imanaya ay lahaayeen laakiin markii la yihi ku kaca madaxdiina oo ka tuura meesha ee laga dhigay ummad bilaa hogaamiyeah waxa la doono ayaa laga dhex fushaday wax allaaliyo waxa la doono hadday tahay dil hadday tahay cid laga dhex qafaasho haddii ay tahay diin lala dagaalamo wax allaaliyo waxa la doono ayaa laga dhex fushaday ummaddii markii la baabi'iyey kuwa madaxda ee dadka qaarkood ay aragtidoodu tahay inay iyagu musiibadaba yihiin oo iyaga ilaa meesha laga saaro ummaddu aanay xoroob ahayn oo gaal aanay ka xoroob ahayn iyaga laftooda aan xor ahayn waman lam yacrif dalika fa huwa habi qofka aan maanta taa garanna qof wax ma garataa weeye qofkaan garan madaxdu inaanay xor ahayn ragga madaxda qaarkoodna way caddeeyaanoo way sheegaan walihaadaa maanta waxaa lala yaabayaa gaaladu xataa waxay la yaabayaan haddii nin madaxo muslimiinta u taliyaa go-aan uu gaadho iyaga aanu ka talagelin malik salmaan baa xuutiyiinta iyo ciddii la socotay yaman ku weeraray waxaan akhriyey ragga kongareska maraykanka u waaweyn qaarkood baa waxay idhaahdeen wallahi wax aad iyo aad loola yaabo maanta inuu sacuudigu qaaday tallaabada annagoon warkeedaba aan hayn arrintaasina halis bay ku tahay maraykanka saas yidhahdeen waa iyagii baaba la yaabayaba muslimiintuna way la yaabayaan nin madaxii hadduu gaadho go-aan madax bannaaniya oo aanu iyaga kala tashan amarkoodana aanu ku qaadan muslimiintii baaba yaabayaba xaaladaa addoonsi ee ay ku jiraane loo talinayo ayay raalli ku noqdeen xaalad raalli lagu noqdana maaha waa xaaladdu nabigeennu calayhi salaatu wasalaam tilmaamay inay tahay xaalad liidata qaala calayhi salaatu wasalaam yuushaku an tadaaca calaykum اlumam kama tadaaca alakalatu ilaa qascatiha waxaa dhow ummadu inay isugu kin yeedhaan haddaad muslimiinta tihiin sida dadka xedhada cunaya ay isugu yeedhaan ee hareeraha ay uga soo fadhiistaan mid waliba gacantiisa u gashado mid waliba wuxuu ka qaadaba iyo inay cirtiisu iyo gacan qaadistiisu noqotaba a min qilati naxnu yowmaidi ya rasuul allah ma yaraan aanu yarnahay ba arrintaasi ka dhalatay rasuulka ilaahay qaala calayhi salaatu wasalaam bal antum kaiir walaakinakum uaa ka uhaai sayl aad baad u badan tihiin sida xaalku maanta yahay laakiin waxaad tihiin xashiishka iyo xumbada iyo daadxoorta daadku uu sido miyay go-aan leedahay waa maya daadku xaggu u kaxeeya ayuunbay u kacdaa saasoo kale xaalka muslimiintu uu yahay wakhtigaa uu rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam in badanoo ka midana maanta waynu aragnaa talada waa loo go-aamiya iyagu ma go-aansadaan qawaaniinta waa loo dejiyaa iyaguma dejistaan go-aanka waa loo gaadhaa iyaguma gaadhaan waxay daba socdaan daadka umamul kufriya dhinacu marba u kaxeeyo ayay mar walba waxa weyaan ay u kacayaan marka madaxda xataa haddii la bedelo isticmaarkii sidiisiibuu weli baaqi u yahay ummadoo dhan baa u baahan in la xoreeyo laabudda min taxriiri shucuub waa in shucuubta la xoreeyo oo shucuubta caqiidadooda la xoreeyo oo aragtidooda la xoreeyo oo quluubtooda la xoreeyo oo laga dhigo shucuubun tactazu bilislaam walilaahi alcizatu walirasuulih walilmu'miniin halkaa waa in la soo gaadhsiiyo kuwa u arka cizada iyo sharafta iyagu inay leeyihiin inay iyagu yihiin kuwo gaaloo dhan ka sarreeya waa in laga dhaadhiciyo atawakula cala allah wathiqata billah ilahay inay ku kalsoonaadaan oo ilahay ay tala saartaan oo ay ogaadaan ana nasra biyad illahi tabaaraka watacaala in yansurkum allahu falaa ghaaliba lakum wain yakdulkum faman da ladii yansurkum hadduu ilaahay idiin nusreeyo idiin hiiliyo yaa idinka haalib noqon karaa abadan hadduu ilaahay idin duleeyana ma jirto cid dulliga idinka saari karta shucuubtaa u baahan in laga xoreeyo tabaciyada daba socodka gaalada in laga dhaadhiciyo xukum ahaan in looga madax bannaanaado maanta waxaa laynaga dhaadhiciyey qadaageennu gebigiisuba inuu noqdo xataa beledkeennan mid iyaga hoos taga saasaananu iskaga qanacsanay in wax inaga maqan yihinba moodi mayno yaa maanta qudaad dadka u ah ee u taliya badankoodu ilaahay sharcigiisii waxba ka garan maayaan wallaahi nin meelaha u sarreeya qadaaga kaga jira iyo garsoorka ayaa wuxuu yidhi anigu diinba mabaa dhigan maxaa dhigatay sheekh af carabigan ashar ka soo yaro barta wax allaale wax meeshan lay keenay garanba maayo buui waayo anu dadka waxaan ku kala xukumo ma aqaan maxaa lagu qiimeynaya qofkii qawaaniinta ma bartay baa lagu qiimeynaya qofka maxkamad la geynayo idada kala xukumaya qawaaniinta ma dhigtay ayaa lagu qiimeynaya qawaaniintuna waa tee ama waa toodii tooska ahayd ama waa mid laga soo waariday ama waa mid ay dejinteeda gacan ku lahaayeen kaasaa qaadi looga dhigaya fa saara alxaalu kama qaala nabiyu calayhi salaatu wasalaam alqudaatu halaa qaadiyaani fi nnaar wa qaadin fi ljanna garsoorayaashu waa saddex buuri rasuulku calayhi salaatu wasalaam laba naartay gelayaan midna jannadu gelaya labada naarta gelaya waa kee waa kii jahli ku xukumay kulu maa khaalafa sharca allahi fahuwa jahlu wax allaale waxa sharciga ilaahay khilaafsanna waa jahli qaanuun faransiis mid ingiriis mid halkan lagu samey mid meel kale lagu sameeyey mar haddaanu sharcigii ilahayn waa jahli ka ku xukumaa naartuu gelayaa buuri nebi maxamed alayh isalaatu wasalaam ka labaada naarta gelayaana waa kee sharcigi wuu garanayaa wuu khilaafaya wuu baalmaraya wax kaluu ku xukumaya ka jannada gelaya waa kee waa qaadi sharcigii ilaahay garanaaya waa qaadi sharcigii ilaahay uu garanayay wax ku xukumaya ee hawadiisa aan raac ahayn oo aan khilaaf ahayn maantana man ilqudaat aladiina yatasifuun bi hadi sifa halkay noo joogaan garsoorayaasha sifada noocaasa lih ninka shareecada islaamka yaqaan inuu wax xukumi karo ama ay tahay inuu wax xukumo dadkii oo aanay ka dhaadhacsanayn intaan madax la gaadhinba waxaa la leeyahay hebel baa siyaasiya manaa hogaamiya weeyaan macnaheedu wadaadka maxaa keenay isaga meesha siduu odhan karaa aanu xukumo diin aan wax ku xukumo wadaadku maxaa meesha isaga keenay waaba wadaade iyo casharadiisi iyo khudbadiisi iyo masaajidadiisi iyo meelihiisii miyuu iska fadhiyo saasaa la odhanaya shacabkiiba aanay ka dhaadhicinba taasi weli intaan madax iyo saasa iyo meel fog ba aan la gaadhin ummadda sida lagu xoraynayaa waa waxyaabaha xunxun ee caqaa'idka ah ee afkaarta ah ee mabaadida ah ee dhaqamada ah ee isticmaalku uu kaga tegay welina uu ku waraabinayo waa in ummadda laga hurgufo laga haadiyo wixii wanaagsanaa ilaahay usoo dejiyena lagu qurxiyo se ilah yihi ina allaha laa yugayiru ma biqowmin xataa yugayiruu ma bianfusihim qoomna ilaahay xaalkooda bedeli maayo saasaynu ahaanaynaa umma mustacmara ummad la isticmaarsado ummad taabica ligayriha ummad cadowgeeda daba socota oo wax kastoo xun kaga dayanaysa uma taarika lisharcihaa umad sharcigeedii ka tagtay ilaa xaalkeenna aynu bedelayno markaasuu ilahay xaalkeenna bedelayaa cizada iyo sharafta iyo hogaaminta iyo gacanta sare iyo guushaba markaasuu ilaahayna siinaya wax maanta taa inaga hortaagnina ma jirto laa siyama fii beledina dadka culimada dadka ducaadda dadka aqoonta leh wax arrintaa maanta ka hortaagani ma jirto ummadda in la xoreeyo laga xoreeyo wuxuu isticmaalku kaga tegey wax maanta inaga hortaagana ma jirto waana halka quree dawadu ay ka iman karto laakiin dad badan baanay u muuqan ummaddii oo xoreyn u baahan ayaa wuxuu maalin walba kala hadlayaa kan quree madaxdee ummadanu la nooca ee ummaddu waxay u baahantahy isaguna u baahan wuxuu ummaddii uu kaga duwan yahay aanay jirin oo isagu markuu meesha ka tago kuwa masaajidka ugu khudbadeeraya mid ka midi xukumka haddii fuu hadduu fuulo kii hore halkiisubuu kasii wadaya waayo waddo jeexan baa jirta waddada ilaa la bedelo qof la bedelay xaalka waxba ka bedeli maayo wixii sahlanaa ee ummadda nafciga u lahaa ee lagu xorayn lahaa ayaa in badan oo dadka diinta u nisbo sheeganaya ay ka boodayaan kaasay ku foogan yihiin iyaga oo kala una wuxuu dheeriy wuxuu kaga duwan yahay haba yaraatee aanay jirin maray qori u qaataan iyo maray si kale meesha ugu cidhiidhiyaanba waxaanaad aragtaa mar kasta oo la bedelo bal bilaadulislaam oo dhan eeg waxba isma bedelayaan ummaddu sideedii unbay u tahay laa tasdaadu ilaa an takuuna mustacmara lilkufaar waxay sii kororsanaysaa un maalin maalinta ka dambaysa inay mustacmaro u noqoto kufaarta ummadda marka afraaddeeda la eego alxamdu lilah khayrku aad buu uga dhex jiraa oma odhanayno halaka naas dadku way halaagsameen waxba kamay hadhin odhan mayno alxamdu lilah alkhayru qaa'im gaar ahaan beledkeennan towxiidkiibaa qaa'ima si cad loo sheegaya sunnadii iyo itibaacu nebiy baa lagu baaqaya calayhi salaatu wasalaam dadkiibaa diintii la baraya laakiin weli inta xorowday aada iyo aad bay u yaryihiin inta xoroodayna waxaa raad weyn ku leh inta aan weli xoroobin فنسأل اللaha سuبحaaنه وتaعaaلى أن يuعiinana عalى ذaلiك ilah inugu kaalmeeyo inaynu ka xorowno gaal iyo mabdigiisa iyo fikirkiisa iyo xukunkiisa iyo dhaqankiisaba inaynu ka xorowno ilahay subحana وataعala ha inugu kaalmeeyo ilaahay quluubta muslimiinta usoo jeediye waxaynu u sheegaynaa arintaasi bal horta inay dareenka noocaasi muslimiinta inuu galo dareenka noocaasi muslimiinta inuu galo inaynu u baahannahay kufaarta inaynu ka xorowno oynu madax banaanaano inaynu u baahannahay xanuunku markaad ogaato inuu ku hayo ayaa dawa raadsata lakin haddaanad ogeynba inuu ku hayo dhakhtarna u tegi maysid dawana raadsan maysid allahuma rabbana aatina fi dunya xasana wafi laakhirati xasana waqina cadaab الnar allahuma ina nasaluka اlhuda wالtuqى wاlcafaafa wاlghina allahuma hdi dala اlmuslimiin wcallim jahilahum wاjmac kalimatahum clى اlxaqi اlmubiin allahuma اnsur اlislaam wاlmuslimiin allahuma aciz اlislaam wاlmuslimiin allahuma ina nasaluka hayثa mugiiثa اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا اللهم اسق العباد والبهائم والبلاد اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد